العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين اللهم وفقنا لما تحبه من الأقوال والأفعال والآراء إخواني في الله waxaynu ku soo jirnay taariikhdii cumar oo xalay aynu ka soo qaadannay diristii uu diray sacad binu abuqaas radia allahu canhu ee uu diray dhulka ciraaq lo odhan jiray sababtuna ay ahayd loo diray iyadoo la sheegay ciidamo fara badan inay jiraan oo allahuma salli calaa maxamedin wakhtigaasi isku soo urursaday dhulka ciraaq loo odhan jiray ilaa xad ay ka gaadhay cumar binu khadaab radia allahu canhu saa la odhan jiray alqaadisiya ee loo diray sacad binu waqaas radia allahu canhu waxaa ka soo hor jeeday oo ciidankii loo soo diray uu ahaa ciidan ku tayaysan laba arrimood mid wuxuu ahaa ciidan aada u tiro badan oo muhimmaddiisu ay ahayd inuu riixo saxaabada oo uu hogaaminayay sacad binu waqaas radia allahu canhu midna waxay ahayd rustam ninkii la odhan jiray oo ahaa ninkii ciidamadaa watay oo allahuma salli calaa maxamed ujeeddadiisu ay ahayd inuu wakhtigaasi helo laba arrimood waxaa hataa ay riwaayaadka qaarkood sheegayaan sidii aynu hore u sheegnay in rustam ay kaga xidhnayd riixitaanka muslimiinta uu riixo inuu ku biiro guriga boqortooyada oo sababtu ay ahayd gabadha loo yaqaano buuran bintu kisra oo ka mid ahayd guriga boqortooyada la iskuna tuhmi jiray oo xidhiidh uu ka dhexeeyey ayaa waxa ay shuruud kaga dhigtay meherkeedii inaanu mehersan karin ilaa ay ka guulaysto ciidanka sacad binu uqaas uu wato oo markaa iyagu ay u haysteen ciidan carbeed oo ku soo duulay oo dhulkooda qabsanaya muhimmadduna runtii sidaasi ayaa ay meelo badan iskaga waafaqaysay waa ta la yidhaahdo alimaam adabari ayaa aada uga hadla khasawaadkaasi rag badanina waa ka soo qaateen oo runtii waxbay ka tilmaameen waxaa la yidhaha waxaa la sii gaadhsiiyaa inuu sitay rustam siduu ugu tala gashanaa dhimasho ama inuu muslimiinta riixo kaatun baa uu sitay baa la yidhaahdaa faskiisa sun ay ku jirto aada u awood badan oo ugu tala galay inaan la qaban ama allahuma salli calaa maxamed haddii ay noqoto muslimiintu dilkiisu inuu soo dhowaado inuu magansado suntaasi hataa halkaasay ka gaadhsiisnay waad garanaysaa nin dhimasho ku soo tala galay oo xataa suntiisii sita halkaa ay ka taagan tahay ikhwatii fillaahi xalay waxaynu ka soo warranay in uu dalbaday in rag loo soo diro marka waxaa loo diray saddex saxaabi sida aynu ka soo warranay rubiciy binu caamir iyo mugiira binu shucba iyo zuhra riwaayaadka qaarkood waxay leeyiin suhro muu ahayn laakiin saxaabi kaluu ahaa walaysa alcibratu bilasmaa cibradu magacyada maaha saddex saxaabi baa loo diray xalay baynu ka soo warranay saddexdii saxaabi iyo sidii ay ula hadleen iyo rustam siduu u arkay iyadoo sidaa ay tahay ayaa saxaabadu ridwaanullaahi calayhim waxay ku jireen diyaar garow fara badan iyadoo wakhtigaasi ay u wehelisay xanuunka haystay sacad binu waqaas radia allahu canhu maalintii la iskugu yimid meesha xanuun baa ku dhacay sacad xagga dambaynu ugu tegi doonnaa xanuun keenay in xataa loo sameeyo meel sare waxaa la yidhaha buur baa loo sameeyey ciida oo uu ka arki kara ciidamada muslimiinta oo xataa aanu isrogrogi karin in la rogo mooyaane inta ciiddii loo dheereeyey ayaa loo jeediyey dhinaca ciidanka muslimiintu uu ka xigo oo miidaankaa lagu dagaalamayo si uu halkaa uga arko waxaa xusid mudan dagaalka abdaaluqaadisiye oo sacad uu hogaaminayay radia allahu canhu waxaa cumar binu khataab radia allahu canhu uu iskugu geeyey dhammaan saxaabadii la tuhmayey oo dhan iyo mujaahidiintii waaweynay iyadoo uu ka gaadhay cumar haddaan laga joojin inuu isagu tago waxaa ka mid ahaa qacqac bin camri tamiimi oo ninkaa mujaahidka ahaa runtii muslimiintana marka la eego saxaabadii waaweyneed iyo mujaahidiintoodii gelayey shanta ugu horeeya waynu ka warranno dee haddii la yidhaahdo saddex cabdilaahi baa jiray oo fiqhigoodu badnaa oo qur-aanka ku wanaagsanaa oo axaadiista ku wanaagsanaa alcabadilatu athalaasa oo suhaad ahaa dee haddii mujaahidiinta ay noqoto saxaabada rag baa loo tirin jiray oo saxaabada waaweyn ka mida sidoo kale taabiciyiintana ka mida oo tirsanaa oo hoggaanka saxaabada ka mid ahaan jiray markaa gacgac bin camri tamiimi runtii dagaalkanna qeyb lixaadlo ku ahaa ka mid buu ahaa waa saxaabigii abubakrin maruu ciidan dirayey uu ku yidhi waxaan kuu soo dirayaa afar kun oo saxaabi oo la yidhaahdo markii ciidankii u yimid ayaa saxaabigii uu tiriyo saddex kun iyo saxaabi baa uu ku arkay markii uu arkay saddex kun iyo saxaabi inay noqdeen ayaa uu la yaabay tiradii oo afar kun loogu sheegay iyo saddex kun iyo saxaabi waxaanu ku yidhi wa fiihim rajulun yacdilu alfa rajul wahuwa qacqac bin camri tamiim waxaa ku jira nin muslima oo mujaahida oo u dhigma kun nin oo ah qacqac bin camri tamiim wa ficlan asaaba abubakr bin abi quxaafa saxaabigaasi wuu asiibay marka aynu ku ogaano ilaahay guushii muslimiinta uu siiyey dagaalkan abdaaluqaadisiya ee uu runtii hormoodka ka ahaa qacqac bin camr waxaa runtii ka mid ahaa duleexa bin khuwaylad alasadi ragga meesha joogay duleexa bin khuwaylad alasadi oo runtii saxaabi ahaa taradda fa aslama haaniyan wa asbaxa khadramiyan waa ahlu riddihii buu ka mid ahaa dib baa uu soo islaamay riddadii kadib waxaanu runtii ka noqday kibaarulmujaahidiin mar walbana waxaa u odhan jiray baa la yidhaahdaa ilaahay waxaan ka baryayaa hawshaa aan qabanayaa inay noqoto mid kafaaro u noqota intii islaamka aan dib uga noqday suleexa bin khuwaylad alasad wa ficlan markaynu ka warranaymino abdaaluqaadisiye dadka aada inoogu soo noqnoqon doona ayaa uu ka mid ahaa ayuu ka mid noqon doona waxaa ka mid ahaa camar binu macad ekram waa axad asaxaaba boqol iyo toddobiyo toban sannadood buu jiray mia wa sabcata cashar wa huwa ficlan min kibaari almujaahidiin marka loo eego dadkii mujaahidiinta ahaa ee tirsanaana dadka ugu horreeyey buu ka mid ahaa boqol iyo toddobiyo toban sannadoodna waa jiray yeman oo dhan ayaa waxaa la odhan jiray farisuulyaman waxaa la ardulyaman oo dhan ninka ugu seef aqoonsan buu ahaan jiray inan baa ku soo dhowaa abti uu yahay oo qays binu hubayra la yidhaahdo oo isagana aynu ku arki doonno xagga dambe oo aanay isu bixin oo isagana farisuulyaman loo odhan jiray isagana abti buu ahaa abti ruma oo isumay bixinoo dee maadaan abti ruma uu ahaa may kala hadhi kareen laakiin farisuulyaman oo dhan camr binu macad ekra baa la odhan jiray wa kaan mia wa sabcata cashar boqol iyo toddobiyo toban sannadood ayaa u ahaa islaamku runtii hanaqaadkiisu kumuu hana qaadin ikhwaani fi illaahi yacni sida dad badan ay aaminsan yihiin rijaalan kaanuu aw shuyuukhan aw shabaaban fii uxud yacni camar binu jamuux oo labadiisii inanay ku jiraan oo gabadhiisii ay joogto oo walaashii ay joogto oo laangadho ah ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam u lahaa iska joog oo lahaa yaa rasuula allah waxaan doonayaa kol haddii gaalo layska hortegayo laangadhanimadaydaasi lugtaa yar inaan jannada dhex dhigo oo ilaahay ugu anfaco ayaa ku lahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa saxaabi laangadhaa ilaa xad labadiisa inan ay u ashkatoodeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo ay ku lahaayeen nebiga calayhi salaatu wasalaam yaa rasuula allah annagaa joogna aabbahayo inuu iska nasto ayay ku wanaagsantah ikhwaani camr bin macdi akrab waa laga yaabaa in tasawurkeenna ay aada ugu fogaato markaynu idhaahno boqol iyo toddobiyo toban sannadood oo zayd binu saamit iyo cubaada binu saamit iyo abu darda iyo abu ayub alansaari yacni qostandiin buu ku aasan yahay abu ayub alansaari waa saxaabigii nebiga calayhi isalaatu wasalaam maalintii uu madiine yimid martigeliyey ee hashii rasuulku calayhi salaatu wasalaam agtiisa ay degtay ee rasuulku uu yidhi halkaa ka tegi maayo ee nebigu calayhi salaatu wasalaam dadkii ugu kalgacaylka badnaa la yidhaahdo gurigiisu laba dabaq buu ahaayo nebiga calayhi salaatu wasalaam baa hoosta ayaa uu degey dabeete wuxuu odhan jiray gabadhiisii baa uu ku yidhi rasuulkii baynu ku dul soconnaa ee dhinacyada aynu uga durugno markaasay bannayn jireen iyadoo gurigu aada u yar yahay ilaa xad laydhaa habeenkii dambea biyo yar ay ka daateenoo markaasaa habeenkii oo dhan uu biyihii hayey maryihiisii uu ku hayey isagoo diidan inay dhibici ka degto ma aha dee dabaqyada shubka ah xasiir buu ahaa la isa saarayey oo dhoobo ah oo ma garatay saraba ayuu ahaa waxa kala sarreeyey yacni oo guri gudihii biyahaasuu habeenkii oo dhan hayay ilaa salaadii subax uu u kacay rasuulku calayhi salaatu wasalaam aroornimadii buu u tegay nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ku uhi yaa rasuula allah xalay oo dhan baanu soo jeednayo ma aanu seexan kari waayine waxaan doonayaa habeen dambe in adigu aada xagga sare fuusho annagu yaa rasuula allah aanu xagga hoose tagno ilaa xad rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu arkay abaayub alansaari uu isagu xaggii sare tegey oo uu abaayub alansaarina xaggii hoose uu daadegay waana intuu jeclaa in xagga sare uu tago rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyaguna ay hooseeyaan abaayub alansaari oo runtii ansaarta saxaabadii ugu waaweyneyd ahayd waxaa la yidhaha qostandiin baa uma garatay ilaa maanta qabrigiisii waa jira waa aahaarta jirta wey yani waa xuduudda muslimiintu halkii ugu dambeysay ay gaadheen buu yidhi halaygu aaso ilaa maanta kuwa kristankae haystaa iyaguna way booqdaan maca daalik muslimiinta tegaysana lacag badan bay kaga qaadaan si loo soo daawado qabrigii uu lahaa abaayub alansaari ikhwatii fi illaah meeshaasi saxaabo badan baa iskugu tagtay waxaa ka mid ahaa cabdillaahi bin umu maktuum alacma alxaafid bikitaab illah oo yacni cabdillaahi bin umu maktuum saxaabigii indhaha la-aa baa ku jiray dadkii meeshaa joogay ee nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay ku canaantay oo ka mid ahaa labadii mu-adin ee uu lahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam mid ahaan bilaal bin rabax alxabashi iyo cabdillaahi bin umu maktuum baa rasuulka u aadaami jiray midna aadaanka hore ayuu lahaa midna aadaanka dambe marka labada aadaan mid ahaan buu lahaan jiray cabdillaahi bin umu maktuum wa kaana min ducafaa'i almuslimiin waxaanu ka mid ahaa dadkii ugu horreeyey ee rumeeyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo indhala oo aan waxba arkayn ayaa uu ku jiray safka hore ee muslimiinta isagoo doonayay inuu dhiiriyo saxaabadii rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo markaa la doonayey dee cumar uu ka hadhayo cumar uu lahaa ma garatay aniga ayaa doonaya inaan baxo oo aan halkaa gaadhay ikhwaani fillah cabdillaahi bin umu maktuum oo nebigu calayhi salaatu wasalaam maalintii ay soo degtay cabasa watawalla yacni suuratu cabas maalintii uu la hadlayey sanaadiidu quraysh quraysh oo uu la hadlayay raggoodii waaweynaa cabdillaahi uu ku soo baxay ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ka weji dadbay isagoo le yaa rasuula allah callimnii mima callamaka allah rasuulkii ilaahay waxaad ibartaa wixii ilaahay ku baray markaa nebiguna uu jeclaa kuwan hantida badan leh ee quraysh u taliya ee taladoodu ay ku xidhan tahay inuu soo dhoweeyo oo uu la hadlo waa la jeclaa laakiin ilaahay wuxuu ogaa kuwaas inaanay islaamin intii ilayn wixii ka islaamay wuu yaraaye badankoodu inaanay islaamin baa ilaahay sii oga lidaalik ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam lagu lahaa cabasa watawalla an jaa'ahu alacmaa wamaa yudriika lacalahu yasaka aw yadakaru fatanfacahu dikra ilaa xad la yidhaahdo maalintaa laga bilaabo rasuulku wuxuu odhan jiray marxaban biman caatabanii rabbi soo dhowow buu yidhi ayuu odhan jiray kii allahaygu igu canaantayo marka cabdillaahi bin umu maktuumna ka mid buu ah ikhwatii fillaah saxaabada waxaa jiray meeshaasi oo diyaar garowgeeda ka mid ahayd oo sacad bin waqaas loo soo gudbiyey inay ku jiraan maroodiyaal safka hore ee nimankii ardul furus ka yimid ee ciidamada badan ahaa waxaa kaloo ka mid ahayd masalan soddon kun oo nin oo silsiladaysan saxaabada tiradoodu waa soddon kun baa la yidhi riwaayaadka ugu badiyaa shan iyo soddon kun bay ka dhigayeen halkan kale waa saddex boqol ilaa saddex boqol iyo konton baa dabari uu ku sheega tirada intaa leeg saddex boqol iyo konton iyo soddon kun oo saxaabigiiba toban nin ay ku soo beegmayeen waxaa intaa u wehelisay soddon kun oo nin oo la silsiladeeyey oo labada nin way isku xidhan yihiin silsiladuna aad bay u dheer tahay masaafad ninku ilaa tiirkaa ugu soo shisheeya masaajidka ayaa silsiladda labada nin ay isu socon karaan si ninku uu u dagaalgeli karo oo uu dibna usoo noqon karo iyadoo taasi ay jirto ayaa haddana waxaa lagu beegay ninku ila waa silsiladaysan yahay ilaa uu ninka ka soo hor jeedo uu dilo inaanu dee ila xagu u baxsan markaa soddonkaa kun soddonkaa kun ee ka soo horjeeda muslimiinta ninba waa inuu nin la hadho ayaa taladu ay ahayd maroodiyadii oo soo horeeya soddon kun oo nin oo silsiladaysan oo ku xiga iyo ciidankii kale ayaa ay ahaayeen ikhwatii fillaahi waxaa xusid mudan intii aanu dagaalka abdaaluqaadisiya aanu bilaabmin ayaa waxaa la diray sahan sugan oo kooban oo loo diray meel yar oo biyo ahayd oo saxaabadu ay ka baqanayeen in laga soo weerarko leanna waa ciidan yar oo kooban dee saddex boqol iyo konton kun afarta jihaba way kaga iman karaan idan meel ay saxaabadu ka shakisnaayeen ayaa loo diray marka camar bin macad ekrab iyo dulaaxa bin khuylad alasadi ayaa sahan kaa watay ciidan koobanoo xula ayay ahaayeen waxaa la idhaha markii ay meeshii tegeen ayaa labadaa nin ee mas-uuliyiinta ka ahaa ay tala keeneen meeshii bay arkeen difaac bay ka galeen waxay ku yidhaahdeen labadoodii baa wada hadlay wuxuu yidhi camar bin macad ekrab malaha waxaa wanaagsanaan lahayd buu yidhi in aynu nimankaasi ka nixinno oo xagga dambe aynu kaga aadaanaa wanaagsanaan lahayd midna waxau yidhi maya waxaa wanaagsan inta la dhex galo in ikhtiyaalaad in wax laga soo laayo ayaa wanaagsan waxau ku yidhi camar bin macad ekrab aniga da-daydu maanta waa boqol iyo toddobiyo toban way adag tahay buu yihi ciidanka intaa leeg inaan dhex galo waayo orodkayga orodkii hore ma aha socodkayga iyo xarakaadkayguna lama mid aha markii aan dhallinyarta ah marka anigu xagga dambe inaan soo mara mooyaane lagama yaabo ciidankaa faraha badan le intaan dhex galay inaan dhex jeexi karo marka wuxuu leeyahy qabashadaydu way fudud tahay marka dulaaxa bin khuylad alasadi ayaa ku yidhi anigu taasaan samaynaya waxaa la yidhahdaa rustam oo runtii ciidankiisii taliskaa la hadlaya oo shirinaya ayaa waxau maqlay aadaan waa waa waa saxaabadii oo allahu akbar leh oo xagga dambe ka xigta waa meel iyaga iyo dee udhaxaysa ciidankoodii allahuma salli calaa maxamed ay boqorka ka xidhiidhsanaayeen waa dhulkii ay haysteen marna ugumay talagelin in laga dhex galo halkaas xaggii dambe ayaa allahu akbar ay ka baxday rustan baa yidhi sidee u dhici kartaa ciidanka intaa leeg ee tiradiisu ay intaa leeg tahay ee intaa taxan in la helo muslimiintii xaggeenna hore joogtay inay xagga dambe yimaadaan markaasaa sahan uu diray wuxuu arkay ciidankii muslimiinta oo sidiisii u degan waxaa la yidhi ciidankii xaggan u joogaa waa sidoodii bay yihiin laakiin qayb baa xagga dambe inaga martay wuxuu idhi waa inaan mar dambe allahu akbar taasi laga maqan buu idhi xagga dambe iyadoo tii la leeyahay ayaa war kale u yimid oo la yidhi ciidankii waa lagu dhex jira oo waxaa la yidhi intaasoo mukhayam intaasoo taambuug oo mukhayamaadkii ay ku jiraan ciidankooda ayaa dhaawac la gaadhsiiyey rustam baa warka loo keenay wuxuu uhi sidee u dhici kartaa inaad tidhahdaan ciidanka tiradiisu ay intaa leeg tahay ayaa lasoo dhex galayoo intaasoo dhaawac la gaadhsiiyey waxaa go-aana in la helo buu yidhi waxa aad leedihiin ciidankuu soo dhex galay marka waa duleex bin khuwaylad alasadi isagu ciidankuu soo dhex galay ikhwaanii waa axibaayi fillaah may ahayn saxaabadu ridwaanullaahi calayhim inkastoo laga aalad badnaa haddana tababarkoodu aada buu wanaagsanaa waa hoggaanka ciidamada muslimiintaa tababarkoodu aada buu u sugnaa aadna u adka waxaa ka mid a duxaleexa binu khuwaylad alasadi oo aynu ka warramayno waxaa la yidhaahdaa waxaa loo saaray ciidan bari baa loo eryeday ciidankii bari oo aan soo noqon ayuu ku soo noqday ciidankii waxaa loo eryeday galbeed galbeedkii baa isagoo ciidankii aanu soo noqon buu ciidankii ka soo noqday waxaa loo eryeday koonfur waxa uu soo noqday iyadoo ciidankii aan weli soo noqon waxaa loo eryeday waqooyi sidii si leeg ayaa uu ka soo noqday ciidankii oo aan soo qaban rustam intaa warbixintii waa loo keenay waxa la yidhi ninkii afartii jihaba waa loo eryeday nin yidhaahdo ninkii waan ku dhowaaday oo waan soo qabtay lama hayo nin wal ciidan walbana intaanu soo noqon buu soo noqonaya oo ciidanka kusoo dhex noqonaya akhiiran afar nin baa loo saaray oo laga dhex xulay saddexdii boqol iyo kontonkii kun ee ciidanka ah waxaa dha afartii nin baa eryaday ninkii ugu horreeyey markuu arkay inuu ugu soo dheeraynayo kuwii kale aanay ku soo dhoweyn ayuu isu taagay dulaaxa binu khuwaylad alas masaafad intaanu kii kale soo gaadhinba madax baa meeshii lagaga tegay dabeetana saddexdii nin ninkiibay ku kalsoonaayeen ugu soo horreeyeyo markay meeshii yimaadeen bay arkeen in madaxoodii uu yahay kii labaad baa ku soo dhowaaday markuu arkay inaanu ka kale soo gaadhi karin ayuu isagana isu taagay duleexa binu khuwaylad sidiisi leeg buu sameeyey kii saddexaad waa afar weeye isaga seeftii buu ka rido waa uu qafaashay yacni ninka berigii hore haddii seefta laga qaado waxaa dhaqan ahaan jirtay labada nin markay isu baxaan ninka seefta laga rido asiir buu ahaan jir waa nin la qafaalanayo oo la haysanayo sidii baa uu ku kaxaysta waabuu islaamo muslim baa la odhan jirayo muslim binu cabdillaahi baa loo bixiyey oo saxaabadu la soo dagaal galay ninkaas ninkii afraad baa rustam ku soo noqday ninkaas markii uu rustam la hadlay allahuma salli calaa maxamedin isagoo argagaxsan ayuu u yimid markaa rustam baa yidhi maxaa kugu dhacay maxaad si la argagaxsan tahay bal nooga warran buu yihi ninkii wuxuu yihi waxaan ka baqanayaa haddaan kuu warramo inaad u qaadato inaan been kuu sheegay buu waayo buu yihi wixii aada noo dirtay qof bini aadmiya inaanu ahayn baan umalaynaya buu ninkii sidaasaa dhacday hebel oo busur jamhar ahaa baa ugu horreeyey sidii baa uu ku dilay hurmes baa ku xigay sidaas leeg buu yeelay ninkii kale waa qafaashay aniga ayaa ku soo hadhay bu anna markaan arkay saddexdii nin siday noqdeen ayaan is idhi ku noqo intaanad ciidankoodii gaadhinoo u warran buu yihi rustam bal arrinku siduu yahay waxaa la yidhaha rustam ayaa la hadlay firazan iyo nimankii lamidka ahaa waxa uu ku yidhi kuwa aynu doonayno inaynu ka hor tagno waa kuwaasi buu yidhi waxaana iga go-an buu yidhi sida iiga muuqata inaynaan ka hortegi karin tiradooda oo kooban dartood iyo iyaga oo tababarka noocaasa wata ayaa uu ku yidhi firasan baa ku yidhi adiga ayaa dadka dib dhigaya oo haddii nimankanin inaga guulaystay dee inaad ciidanka waa ninkii ku xigay inaad ciidanka wada dirtay ahayd oo nimankan la jiidho oo xoog lagu jiidho waxaa xusid mudan aadaankii oo isaguna iska baxaya oo allahu akbartii ay baxayso leanno farisuulyaman camar binu macdi karab socod badan ma samayn karo laakiin halkiisa cid ugu tegi kartaa aada bay u adagta ciidankii muslimiintana dee wuu haystaa goosankii la yidhi meesha ilaaliya oo isagoo keligii maahee ciidana wuu la socda marka rustam wuxuu idhi aadaankiina waa baxaya ninkiina waynu qaban kari weyne waxay ila muuqataa buu yidhi in sida ka muuqata aynu jabnay intaasi markii ay dhex martay ciidankii muslimiinta iyo nimankii kale ayaa muslimiintu waxa ay dareemeen in loo hub urursanayo hub urursiga macnaheedu waxa weeye hujuum caama oo la doonaya in saxaabada lagu qaado dabeete waxaa ka soo dhex baxay qacqac bin camr الtamimi oo runtii muslimiinta ku dhex jiray sababtuna waxaa la yidhaa waxaa kiciyey nin runtii dulxaajib loo odhan jiray oo ay u bixiyeen ashadd اlcarabi calى اlcajam nin runtii loo odhan jiray waa ninka keliya carab ka adag cajamtu waa wixii aan carab ahayn marka ilan dunida waxaa xukumaysan jiray labadaa boqortooyo waa taa farisiinta iyo tii ruumiyiinta labada boqortooyo ayaa waxay u yaqaaneen ninkaasi inuu yahay ninka ugu ad adag ee allahuma salli calaa maxamed carabun ka adag ilaa carab way gumaysan jireen oo labaduba way haysteen xarameynka un baanay qabsan yani ma garatay xarameynka laakiin dhulka kale oo dhan iyaga ayaa gacanta ku hayay waxaa runtii la yidhaahdaa ninkaasi ayaa m ayaa qaaqac bin camr tamimi hadalkiisii iyo berigii hore xataa rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa kii axad الصaxaaba wa huwa fii khilaali اljihaad waxaa loo ogol yahay qofka muslimka inuu naftiisa wax ka sheego geesinimadiisa wax ka sheego marka xaaladaha jihaadka waxaa la baneeyey waxyaalo badan oo ay ka mid tahay masalan xataa in ciradii la madoobeeyo ayaa mashruuca oo la baneeyey odayaashii inay ma garatay dhallinyar iska dhigaan oo madaxii la madoobeeyo ayaa la baneeyey waxaa la baneeyey ninku isamaano waxaa la baneeyey ninku inuu isticraadulcadalaat yacni waxa weeye inuu isbandhig sameeyo wejiga uu gaalada u baqadgelin karaba inuu sameeyaa loo baneeyo qofka ilaa axad rasuulku calayhi salaatu wasalaam axad asaxaaba uu ku yidhi socodkaasi waa socod alla necab yahay ilaa fii haada almowdin meeshaa mooyaane meeshani waa jihaado gaalaa la hor taagan yahay oo in laysu muujiyo maanta waa la ogol yahay ayuu uhi rasuulku calayhi isalaatu wasalaam laakiin marka caadiga la yahay lama ogolo buu lahaa rasuulku calayhi isalaatu wasalaam idan ninkaas socodkiisii iyo siduu isticraadka u sameynayey ayaa qacqac bin camr tamimi uu sugu kari waayey saxaabadu amar bay ku bixi jireen dabeete wuu baxay sacad baa loo sheegay waxaa la yidhi ninkii soo baxay waxa u baxay qacqac bin camr tamimi marka ilaahay buu baryayaa sacad wuxuu leeya ilaahayow maan yani ma garatay wuu iga degdegay laakiin ilaahw u gargaar inaad u gargaarto guusha muslimiinta ayaa ku xidhan oo inaan laga guulaysan qeybta hore dadka muslimiinta wa kana mustajaaba dacwa ficlan saxaabada runtii mustajaabka ahaa buu ka mid ahaa sacad bin waqaas oo la arki jiray ducadiisa xataa waxaa la leeyahay dee webigaa labadaa webi ee ciraaq mara mid ka mid a yani dadkii ilaahay beryey buu ka mid ah biriijkii baa saxaabada loo jaray meel ay ka baxaan bay waay oo adaca billaahi subxaanahu watacaala yani ilaahay buu beryey sacad isagoo saxaabadii waaweyneed kaalmaysanaya waxaa la leeyahy webigaa dhan oo sidaa u socda ayaa ciidamadii uu diray ay kaga gudbeen fardihii oo waa caasimadda madaayin la yidhaah sababta ay ku furantayna waxay ahayd markii ay arkeen ayaa loo sheegay ciidankii oo la yidhi nimankii muslimiinta webigii bay ku dhex jireen yostajrid baa loo sheegay markaasuu yihi waar bridgekii miyaydaan jarin markaasuu yihi waanu jarnay haddaa sideed u leedahay bridgeki bay nimankii webigii bay dul socdaan wuxuu yidhi biyihii bay dul socdaan baan ku idhi oo ma fardihii baa dul socda qaala nacam markaa boqorkii baa la tusay wuxuu arkay fardihii oo dul yaacaya webiga dushiisa waa ficlan aathaar saxiixii waa jiraan marka uu ka warramayo abubakr ja jaabir aljazaa'iri yani ma garatay yani alxabiibu muxamed ayaa wuxuu ka warramaa saxaabada wixii ka dhacay ee laga arkay ee sugnaa ee runtii yacni ahaa wax ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku tusayey waxa ilaahay uu siiyey oo runtii taa ilaahay ku guulaysiiyey oo sababna uu uga dhigay qacqaa bin camri atamiimi iyo nin caasim bin camri atamiimi laba nin oo walaala ah baa ugu horreysiiyey fardaha oo ibda-u biismi illaahi watawakkaluu calayh leanno markay habeenkii oo dhan ilaahay beryeen oo sacadna uu ugu horreeyey ayaa waxaa la yidhaha saxaabi axad asaxaaba uu ku riyooday inay webiga dhex gelayaan dabeeto waxaa riyadii baa la cabiray sidii bay runtii ku galeen magaca ilaahay baa lagu bilaabay webigiina waa ay dul yaacay lidaalik sacad kana mustajaaba adacwa waa kama qaala axad alculamaa maalin baa nin uu saxaabi caayo yihi waar ka daa buu yidhi markaasuu diidey war hacayn buu ku yidhi hebelo waxbaa ka sheegen waa saxaabi saalix ahayn kaas waa uu diiday ilaaha waan kugu ashkataynayaa buu yidhi dabeeto waxa la dhaha indhala-aan baa ninkii halkii baa laga hagay intaasoo goor baan u digay buu yidhi o aan ku idhi kadaa buu yidhi halkaasi kuma habboonee halkii baa indhala-aan lagaga kaxeeyey ikhwaanii kaana mustajaaba dacwa wuxuu ahaa dadkii ducada laga aqbali jiray sacad qacqaaca oo baxay oo nin adagna u baxay sidii ka muuqatay ilaahay buu u beryay wuxu uhi ilaahayoo guusha si waayo guushaa hore muslimiintii wanaagsanta waxaa la idhi ninkii ugu horreeyey mudday saysteen dabeeto ninkii mar dambaa saxaabadu ay maqleen allahu akbar allahu akbar taa macnaheedu ay tay inuu dilay waxay ahaan jirtay berigii hore ninku marka uu nin dilo in dagaalka hujuumka caamkii uu bilaabmo qacqac bin camr maalintaa waxa uu ku soo kordhiyey inuu la hadlo reer furus waxa uu ku uhi yaa macshara rustam ciidankii rustamow waxaan doonayaa inaan idin tuso qofka muslimka ah ee saalixii inuu u dhigmo soddon idinkaydin ka mida markaa waxaan maanta codsanayaa soddon in laysoo saaro berigii hore xabadda la rido waad ogtoo awoodda qofka ka baxaysaa way koobantah laakiin maxaad u malaynaysaa iminka masaajka intuu qof ka kaco hadduu yidhaahdo soddonkiina nin ee ugu tababarka wanaagsan leh waa in magaratay musaaraca ay la samaysaan yacni gacan marka laysula tegayo qofku wuu daalaya way ka yacni qofku markuu dhufays ku jiro way ka gedisan tahay aalad kale uu qofku ku dagaalamaya laakiin gacan marka ay tahay qofkii awood badan baa ka baxayso waa inuu daalo weeye wuxuu leeyahay soddon nin ilan waa seef baa laysku qabanayaa xoog baa laysku jirhsiinayaa farsamo ayaa la raacinayaa faraska ayaa ma garatay la doonayaa in la dhaawaco hawlo badan baa jira ilaa xad la yidhaahdo qacqac bin camri atamiimi sacad bin awqaas baa loo sheegay oo la yidhi qacqac sidaasuu yidhi markaasuu yidhi wallahi laqad dalaba amran cadiima ilaaha u gargaar buu yidhi qacqac waxa uu dalbaday arrin weyn buu yidhi soddon nin hay soo baxaan waa arrin weyn buu yidhi oo aan hore loo arag saddex boqol iyo soddon kun oo nin hay soo baxaan soddon nin oo laga xulay waa arrin adag weyn halkii baa looga tiriyey koow laba saddex sidii baa loo waday toddobiyo labaatan marka uu gaadhsiiyey ayaa saddex nin baa la moodayo nin bay laba soo daba galeen waa khidad beri hore khaalid lagu sameeyey ibn waliid radia allahu canhu saxaabadu waxa la idhaha marka ay gelayaan khaalid iyo may diri jirin leanna waxay ka baqan jireen in ikhtiyaal lagu sameeyo oo berigii hore fanka dagaalkay ka mid ahayd laba nin hadday isu baxayaan inaan nin kale ugu tegin marka maalintaasi waxaa la yidhaahdaa dee masaafad fog weeyey faraskii baa laba ay kusoo daba beegay markay hortaagan yihiin unbay kala baxeen saddex bay noqdeen saxaabadii baa isweydiisay waa imise waa saddex dabeete qaaqaca baa yidhi anaa ku filan iska daay soddonkii buu halkii ku dhamaystay qacqac bin camri tamiimi soddonkii markuu soo dhamaystiray ayuu gurigiisa yimi isaga oo wada seefo ah jidhkiisa dee dagaalkii seefo maaha sii fogaaday laakiin wada jeexan dhiig badanina uu ka socdo marka inan yaroo u dhalay oo caasim lo la odhan jiray camar iyo hooyadii baa usoo degdegay markaasaa dhaymo lagu sameeyey la xidhxidhay meelihii dhiiggu uu ka socdo oo laga joojiyey intaasi markii ay dhacday ayaa runtii rustam loo sheegay firasan oo runtii nin ay kaftami jireen ahaa taladana ay isku hayeen inta badanna khilaaf uu ka dhexeeyey ayaa waxa uu ku yidhi rustam waxaasoo dhan adiga ayaa dadka ugu wacan wuxuu idhi anigu uguma wacni haddii inuun aada doonayso inaad wax difaacdo soddon baa laynaga dalbadee soddonka inaad ka mid noqotaa wanaagsan buui hadday kaa dhab tahay buu yidhi waxbaynu difaacayna daaqac baynuu yeedhinaayo ninkaasi oo aynu ciidanka ka reebno ayaa wanaagsan ficlan rustam wuu doonayay inuu baxo mar laakiin waxaa ka joojiyey jalinos ninka la ydhaho nin aada u caqli badan aha waana ninka keliya taliskiisa uu ku kalsoona waxau ku yidhi haddii aada adigu baxdo waynu arkaynaa ninkaasi waa laga yaaba inaad ka guulaysatay inuu ku dilona waa laga yaaba hadduu ku dilo ciidankaa jabaya buu yidhi hadduu ku dhaawacana waa sidoo kale buu yidhi marka waxaa wanaagsan buu yidhi inaanad adigu bixin ee ciidanka kale uu baxo marka waa jalinos waa ninkii ugu dhowaa waxa xusid mudan intaa markii laga baxay ayaa muslimiinta hujuum caama lagu soo qaado maroodiyadii kagaagaa bin camri tamiimi iyo hashim bin cutba iyo طulaax bin khuwaylad alasadi iyo camr bin macd akrab iyo allahuma salli calaa maxamed diraar bin aswad alasadi khaalidun baa ka maqan hoggaankii hore saxaabada oo runtii markaasi isaguna kusoo beegmay wakti uu sahan kale ku jiray khaalid bin wd radia allahu canhu raggii kale oo dhan ee xulka ahaa waa la soo diray dagaalkaa runtii ay hoggaankooda hore ku jireen waxay ku yidhaahdeen maroodiyadaasi oo si loo farsameeye mooyaane ciidankii muslimiintii isma taagay fardihii muslimiinta dib u gurtay dib bay u gurteen dib bay u gurteen ilaa lagu dhowaaday taliskii muslimiinta oo sacad bin waqaas oo xanuunsanaya ah dabeete qacqac binu camri ayaa yidhi sidee arrinku yahay fardihii istaagi waaye ilain maroodiyadu way jiidhayaan dadkiio haddii socod ay tahay oo fardaha laga degana dee maroodigu waa jiidhaya saxaabada ninka maroodiga fuushan ee wadaa xagga dambuu fuulaya marka waxay keentay in wax kale la keeno waxaa tashaday qacqaa bin camri tamiimi iyo dhowr saxaabi oo runtii nimanka hoggaanka ka mid ahaa waxay dhan waa in xoog lagu soo qabto dhowr nin oo ka mida nimankaa faarisiinta saxaabadii bay ka goosteen xagga dambey ka wareegeen de waa niman ilaahay farsamo siiyo iskuna kalsoonaa saddex baa lasoo qabtay xoog baa lagu keenay aad bay ula hadleen waxay dhaheen maxay yihiin maroodiyadeen maadaa yasnacuun yaa wada xaggay u socdaan waa maxay itijaahooden marka nin ka mid a la hadlay wuxuu ku yidhi maroodiyadaa dambe labadaa maroodi oo keliya ayaa hogaaminayay bu yidhi leanna saxaabaddu waxay aada ula yaabeen socodkooda siday maroodiyo u kala baxayaan siday u joogsanayaan sida marka la idhaaha joogsanina ay u soconayaan bay aada ula yaabeen labadaa maroodi ayaa hoggaanka wadoo tababaran bay yidhahdeen inta kale iyagunbay daba socdaan marka hoggaankii saxaabadu dagaalkii oo dhan bay joojiyeen waxay dhahan labada maroodi baa inoo ballana qacqac bin camr oo mid ku wajahan dulaaxa bin khuwaylad oo runtii mid ku wajahan labadii maroodi baa xoog markaasaa saxaabada haal meel fog bay ka eegayaan sacad oo meel sare taagan ayaa le aada baan uga xumahay buu yidhi xayawaankaasi alla abuurtay in sidaa laga yeelo dhinacna wuxuu leeyahy ilaahay oo ay dib u noqdaan labada maroodi waa la xanuujinaya waxaa la doonaya inay dib u noqdaan waxay iskugu geeyeen saxaabadii hawshoodii waxay iskugu geeyeen garaacaasi iyadoo ay doonayeen intay dib u celiyaan celintaasi inay ciidankooda dib ugu noqdaan waxaa la yidhaahdaa sidii ay u garaacayeen ayaa ay istaageen labadii maroodi inay istaagaan sidaas saasay usoo jeedin inay sidaa isu taagaan markaasay dib u yaro noqdaan wax allaaliya wixii saxaabadu ay lahaayeen seef iyo wixii ay lahaayeen farsamoba waa in labada maroodi ayay iskugu geeyeen in ama halkooda wax lagu yeelo ama ay dib u noqdaan labadii maroodi markii la xanuujiyey ayay dib u laabteen mar allaaliya markii ay dib isu taageen baa maroodiyada kale oo dhani ay dib u noqdeen ilan waa lala hadlayaaye markaasaa haddana hadalkii iyo tababarkii lagula hadlo asay haddana sidoodiisu taagan sidii bay saxaabadu ku celiyeen akhiiran sacad baa ilaahay aada u bariyey ilaaho waxaanu kaa baryaynaa in maroodiyadaasi ay dib u noqdaan wixii aanu awood lahayn waanu isticmaalnay laakiin socodkoodu waxa uu keenaya jabka muslimiinta hadday dib u noqdaanna wuxuu keenaya inay gaaladu jabto labadii maroodi ayaa dib u noqday maroodiyadii kalena dib bay u noqdeen waxaa la yidhaha waxay dul mareen soddonkii kun ee silsiladaysnaa oo ay bannaysteen ilaan ciidankii kale wuu bannaynayaa ilaa maroodiyadii ay tegeen xagga dambe rusun baa loo sheegay waxaa lagu yidhi intaasoo ciidana ayaa dhibaata ay naga gaadhay maroodiyadiina dib bay usoo noqdeen lana faham baa la yidhi maroodiyadiiyo taladoodii ma soconayso rusun arrintii baa uu runtii taxliiliyey wuxuu yidhi may heleen muslimiintu laakiin innagaa warku inaga baxay halkiibaa ay ku tashadeen hujuum caamay qaadeen saxaabadii waa la riixay markii labaadna ilaa xad la yidhaahdo riixitaankii waxa uu keenay sacad binu waqaas runtii lagu soo dhowaado halkii isagoo xanuunsanaya oo aan bixi karayn oo ay gaadhay maalan abaamixjan athaqafi oo runtii la yidhaahdo khalad buu sameeyey waa ficlan yani ma garatay jihaadka gudihiisii ayaa akhta waka waa fii bacdi ariwaayaat yani waxa uu isku dayey wax caqligiisa bedela abaamixjan athaqafi runtii kana mujaahidan waa fii bacdi ariwaayaat kana yashrib alkhamr waxaa la leeyay ninkaa mujaahidkii khamriga waa cabbi jiray marka uu khamriga cabbana wuxuu iman jiray saxaabada asuu odhan jiray ha layga jaro siddeetankii siddeetanka ayaa lagu dhufan jiray waxaa saxaabadu ay ku layaa badnaayeen iyo allahuma salli calaa maxamed dadkii wanaagsanaa dadkii la noolaa qofku hadduu gafo aada bay u adkayd inuu xad haysto hadduu khalad sameeyo ilin bashar bay ahaayeenoo macsuumiin may ahayne way iman jireenoo halkaasa lagaga jiri jiray marka waxa la dhaha xadkii baa uu sacad ka jaray markaasaa la xidhay codkiibuu maqlay waa laysa soo galay waa waa sidan waxaa lagu soo dhow yahay muslimiintii oo sacad baa in la soo gaadho sacad baa arrinku uu taagan yahay baa soo gaadhaysa waanu xidhan yahay marka saa oohintiisii dumarkii muslimaadkaa mid ka mid ah ay maqashay isagoo aada u ooyaya oo ficlan dadkii aadka u ba-anaa ee muslimiinta lagaga dambeyn jirayna wuu aha waxaa u timid axad ulmuslimaat markaasay tihi limaada tabki abaamixjan athaqafi waxaan aada uga ooyayaa buu yidhi iyadoo la leeyahay sacad oo xanuunsanaya ayaa gaaladii ay kusoo dhowdahay anna aan halkan ku xidhanahay maxaad gaalo ka tari bay tihi xad baa lagaa oogay oo markaasaad doonaysaa inaad ma garan wuxuu yidhi ha igu dheeldheelin buu yidhi waxa wanaagsan inaad isii daysa buu yidhi hadhowna aan kusoo noqdo buu yidhi xabsigayga xadkii waa layga oogay wax laygu leeyahayna ma jirto xidhitaankaygana waa ta'diib buu yidhi waa la yeedbinaya tacsiirkana waan ogolay laakiin laysii daaya wanaagsan buu yidhi bal inta aan riixaya buu yidhi nimanka gaalada ah ee ma garatay allahuma salli calaa maxamed kusoo dhowaaday halkii muslimiinta taliskooda ahay shardi baa runtii lagu xidhay inaanu allahuma salli calaa maxamedin inuu soo noqdo halkii baa laga sii daayay abamixjan waa macruuf waxaa la dhaha faraskiisii buu ku dhacay markaasuu arkay in faraskii sacad uu xidhan yahay wuxu ihi faraskaa sacad baa keyga ka wanaagsana halay furo faraskii baa loo furo kii buu kaga wareegay raayad buu leeyahy markaa sacad wuxuu arkay maymanadii muslimiinta oo midigta ah oo tii lasoo riixaya ee lasoo gaadhsiiyey ilaa sacad gunta lasoo geliyey sacad laysla soo gaadhay oo halkii taladii muslimiintu ay taalle ayaa markii abamixjan uu istaagay ayaa ninkii ugu horreeyey uu gacantiisa ku dilay kii labaad buu gaadhay ilaa uu taliskoodii ku dhowaaday waa kuwii soo galay meesha markaasay dibagurasho sameeyey markaasuu yihi man haada waa maxay buu yihi ninkaasi mutacamimka ah ee cumaamadda xidhay ee allahuma salli calaa maxamedin aan la arkayn markaasaa ay ku murmeen nin muslimo salmaan alfarisi oo markaa ag jooga oo markaasi sacadulahaa seeftayda halay keeno isagoo xanuunsanayo on dhaqdhaqaaqi karin kusoo dhowaaday ayuu ihi farasku waa faraskaagii buuri qaabka seefta iyo socodkana waxaad moodaa buuri abaamixjan asaqaf inuu yahay meeshiibaa show markuu kasii baxayay yar la yidhaha marjaan oo meesha ka shaqayn jiray buu meesha kusii kaga sii tegayo waxa uu ku yidhi adigu meesha sii joog oo haddii sacadi doono oo meesha lagaa eego adigu iska kay sii dhig waxay noo ballanay inaan soo noqdo buu yidhi marka meeshii baa lasoo eego waxaa la yidhi wuu ku jiro abamexjin isaga sacad baa aada u ooyey baa la yidhaha oho naim weliba wuxuu ku yidhi ninkii kasoo warramaya weliba uu hurdaa buu yidhi ismaan lahayn buu yidhi ta maanta muslimiinta haysata abamixjan baa hurda war ma waxaad leedahay buu yidhi abamixjan baa hurda qaala nacam kaana naayima wuxuu yidhi uu hurdaa buu yidhi waxaa dha markii la riixay gaaladii ayaa uu soo noqdo halkiisii buu isku xidhay markii dambe waxaa la keenay seefo uu soo diray cumar bin khadaab radia allahu canhu oo runtii intaa la socda oo yidhi abaalgud ha looga dhigo saxaabadii runtii ugu magaratay dadaalka badnayd halkii baa lagu sheekaysto asaa nin baa yidhi talow kumuu ahaa hebel dee raggu waa isgaranaya markaasuu yidhi waan garanaya bu yidhi wuxuu aaba mixjin istaqafi markaa isaguna uu xidhanya asuu yidhi wuu xidhanya bu yidhi saacado horaa laygu sheegay wuu xidhnaa markii dagaalku socday markaa muqira binu shucba saxaabi aada u daahiyad u ah wuxuu yidhi inan yar miyuu guriga kula jooga asuu yidhi haayo asuu yidhi u yaadh buu yidhi inankiibuu seefta dul qabta asuu yidhi run baad sheegi doontaa haddii kale markaasaa gabadh unbaa soo baxday oo tiri waa inanka maxaa lagu dilaya bu yidhi haddii abaamixjan ay tahay anaa sii daayey anaa faraska sacad siiyey uma adrag sidaas ma garta markaa runtii halkaasuu sacad ku ogaaday inuu baxay abaamixjan athaqafi waxa la yidhaha abaagulkii koowaadna isagaa la siiyey waxaa xusid mudan dagaalkaasi habeenno badan buu socday akhiiran waxaa la yidhaha hujuumkii ugu dambeeyey ee muslimiinta lagu riixay lagu riixay lagu riixay ee saxaabadu ay shakiyeen waa marka la yidhahdo cabdillaahi bn um maktuum oo indhala-a ayaa runtii la hadlay sacad oo yidhi yaa sacad waa lay sheegay buu yidhi annaga qur-aankaana lagu qaybiyey aniga oo indhala oo xaamila laakiin waxaa lay sheegay buu yidhi in aynu siganay markaa maanta waxaan doonaya bu yidhi in calanka lay dhiibo oo walaal maxaad calanka ku qabanaysa wuxuu yidhi waxaa lay sheegay kuwii indhaha qabay wax ka yaabiyey inay arkeen buu yidhi kuwii indhaha qabay ee wax arkaya waxbay arkeen buu yidhi laakiin anugu xalaale waxaan arkaya ma jiro aniga ayaa calanka la gelaya buu yidhi gaalada barhtankooda muslimiintuna way ku qabsan yihiin way ku qasban yihiin buu yidhi inay ilaaliyaan calanka muslimiinta ilan raayaddii muslimiinta ugu horreysay way ku qasbayn bu yidhi marka iyagaa soconaya buuhi halkii bay sacad isku qabsadeen wuxuu yihi waa lakadaa calankaasi aanu gacanta gaalada gelinay miyaanad ogeyn buu yidhi saddex goor in rasuulku uu igaga tegay madiina iyadoo ay joogaan intaasoo saxaabi oo saxaabadiisii waaweynid ka mid oo rasuulkaa magaalo dhan igaga tegay buu yidhi adna waxaad doonaysaa inaad tidhaahdo calan ay kelimatu tawxiid ku qoran tahay baanan kaaga tegin wuxu uhi waad ii dhiibaysaa weliba waan goostay buu yidhi iyadoo allahuma salli calaa maxamed marka aayaddiiba usoo qaatay laysa cala alacmaa xarajun walaa cala alacraji xarajun walaa cala almariidi xaraj laysa cala alacmaa xarajun an yatakhallafa min aljahl hada macruuf buu yidhi yani kuma laysa cala alacmaa xarajun an yatakhallafa min aljahl de cabdillahi bn maktum culamadii saxaabadu ka mid ah waxaa laga fahmi karaa bu yihi aayadda laysa cala alacmaa xarajun an yadkhula fi ljihaad maadaa diidaya tafsiirka ah ninka indhaha la hadduu dagaalka galo dhibaata kuma jirto bal ka warran bu yihi tafsiirkaa sacad bin waqaasim haddaan naftayda bixiyo anigoo indhala oo aan jihaadka galo iyadoo layga dhaafay bal ka warran bu yidhi miyaanay tafsiirka aqbalin aayaddu buu yihi hadaa ixtimaal buu yihi laakiin aayaddu waxa ay sheegaysay buu yidhi sacad inta aan aqoon u leeyahay in laga dhaafay dadka indhaha la iyo kuwa xanuunsanaya iyo kuwii lugta la-a inay jihaadka galaan akhiiran markii la arkay inuu ku adeg yahay ayaa sacad uu yidhi waa lagu dhiibay oo sidii baa loogu dhiibay waxaa taa wehelisay gabadha loo yaqaana alkhansa ashaacira oo runtii gabadh muslimada ahayd oo nebiga calayhi salaatu wasalaam yacni difaaci jirtay u gebyi jirtay markay gaalada ishayaanna u jawaabi jirtay oo xataa rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka ay gabayayso ee ay ka hadasho ee islaamka difaacdo uu yidhi yani laqad asabta jawaab alxaqi meelaha qaarkood hihiya khunaas yani laqad asabta alxaq maanta alla ile waad u jawaabtay buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam carabi aada bay gabayga ugu wanaagsanayd rasuulka way ku caayi jireen gabayga islaamkana way ku caayi jireen markaa xasaan binu saabit iyo cabdillaahi binu rawaaxa iyo alkhansaa ashaacira dadkii u jawaabi jiray bay ka mid ahaayeen gabadhaasi muslimadda ahayd ee hooyada ahayd afar inan bay wadataa waxay leedahay waxaa lai sheegay in cabdilaahi uu goostay inuu calanka qaado afartiinan bay u yeedhay waxaa ballankeennu uu yahay bay tiri afartiinaasi inaan calankaasi la taaban ilaa ay ilaahay dartii u dhimataan afartiinaasi go-aankii waa kaas leanna waxay gaadhay in la gaadho sacad bin awqaas taladii hadday halkaa taagan tahay afartiinaasi waa inaydaan ilaa calan ilaa afartiinu ay istishhaadaan calanka ayaan la taaban cabdillaahi bn umi maktuum waxaa la yidhaahdaa dagaalkii oo laga nastay buu iska dhaqaaqay ila waa nin u socdo shahaade yaa cabdallah ta'ahar yani inxaaz ku soo noqo de miyuu joogsanaya waa nin meel u socdo tilka alatii tajmacunii ana wa saxbatu maxamed waa arrintaasoo sannadood baan indhalaa buuri rasuulkii waa tegey abubakar waa tegey saxaabadii buu tiriyey mogta kuwaasaan doonaya inaan ag tago waa iska socda afartii inan baa la hadlay wuu joogsan waayey kii ugu horreeyey ayaa markay ku dhawaadeen baa dee warmaha iyo leebkaa la isticmaalay ciidankii ugu horreyey bay isgaadheen waa intooda waa afartoodii iyo isaga kii ugu horreeyey baa ayaa dhaawacmay kii baa la hadlay saddexdii kale oo yidhi waa dib u noqdo cabdillaahina dib u celiye waxay ku yidhahdeen ma markaad ballankii fulisay baad annagana leeda dib u noqdo kii labaad baa yaziid xasan suraaqa iyo camar afartoodaasay kale ahay kii labaad baa markuu istishaaday ayaa labadii kale ayaa kii haddana sii dhaawaca oo labadii kale la hadlayo le walaa labadiinaasi dib u noqdo waxay ku yidhaahdeen adiguna ma sidiiba kii horead yeeshay markaad hawshaadii fulisay baad leedahay annaga dib u noqon kii saddexaad kii saddexaad baa haddana kii ugu dambeeyey la hadlay oo yidhi hooyadan keligaa baa u hadhay dib u noqo cabdillaahina dib u celi isaguna waa ka diiday kii afaraad markii uu dhaawacmay ayaa cabdillaahina waran uu qabsaday laakiin qacqaa bin camri tamiimi oo ciidankii muslimiintaa soo dhaqaajiyey ayaa waxaa ku soo gurguurtay inankii dhaawaca ahaa calankiiyo waxaa soo gaadhay qacqaa bin camri tamiim afartoodiiba halkii bay ku istishaadeen marka isagoo sii hadlaya ayaa uu ku yidhi cabdillaahi binu maktuum igu salaam buu yihi sacad bin awqaas waxaa kalood igu salaantaa buu yidhi alkhansaa ashaacira waxaase afartaadiina way kusoo salaamayeen waxaanay ku yidhaahdeen ballankii waanu fulinay iyadana salaan iga gaartay buui markii uu sidaa yidhi ayuu istishaaday isaguna muslimiintu waxaa la idhaha markaasi waa aakhir hujuumkii xoogga lahaa oo markii la sameeyey ee saxaabadii la yidhi cabdillahi bn maktum waa istishaaday alkhansaa ashaacira waxay soo dirtay afarteedii inan waxa weeye waa akhiir wey aad baa loo taxriidiyey saxaabada anfaal iyo tooba lagu akriyey socodkaa dabeete hujuumkaasi waa kii ugu dambeeyey saxaabadu ay ku jiidhaan rustam baa runtii loo sheegay oo la yidhi waa markii ugu dambeysay lasoo gaadhay taliskii rustam markaa nin jaaliyanos la odhan jiro o aada u caqli badnaa oo runtii hoggaankiisiina ka mid ahaa ayaa ku yidhi boqol kun baa kuu maanta kayda boqolkaa kun la gooso anna aan muslimiinta sii hortaagnaado wuxuu idhi rustam laa ballan baa naga dhexeeyey istajrad horena waxaan ugu sheegay buu ihi inaan meeshaa ku dhinto ama allahuma salli calaa maxamedin ay dhacdo inaan jebiyo sacad bin awqaas marka labadaa waxba kama dhexeeyaanba markii uu arkay buu yihi adigu gooso oo ciidankaa la gooso si aad mar dambe usoo dagaal gasho markaa jaalianos baa goortay gacgaa bin camri tamiye hoggaankii saxaabada oo ilaashanaya taliska ayaa soo gaadhay cidba way ugu iman wahay dabeete nin haybad badan oo waa jaaliano wareegaya ciidanka wareegiisa ayaa qaaqaco arko markaasuu faraskiisi yariyey wuu gaadhay adiga oo kale buu ku yihi qaaqac kuma habboona inaad baxsato buu yihi dabeete ninkii baa soo jeestay wuxuu la yaabay dharka saaran oo runtii iyo qalabka uu xidhan yahay waa duruucda oo keliya diric baa jiri jiray berigii hore dhowr milyan oo dirham ahaa yacni qalabka ku samaysan ay isticmaali jireen ninkii bay isu baxeen qacqaa bin camri tamiimi ayaa dilay dabeete rustan buu moodayay laakiin muu noqon ninkii warqadna runtii wuu ka helay oo akhristay oo ka timid dhinaca muslimiinta markii uu soo noqday ayuu eegay inaanu rustam ahayn dabeete qaaqaa bin camri timi baa dhowr saxaabiga jira waa ninkii ma haysaan may ma hayno shawrustam meel alaabtu u taallay buu hoos galay oo wuxuu eeganayaa un qaaqaac waxay kaga go-an tahay inuu muslimiinta qaaqaac bin camri tamiimi un ka dilo waxaa la dhaha alaabtii baa ku soo dhacday dabeeta dhabarkuu ka jabay nin muslima oo ag maraya ayuu la hadlayo wuxuu ku yidhi warniyahaw iga qaad alaabta markaa ninkii muslimkaa baa alaabtii ka riixay asu yihi man ant asu yihi rustam ninka la yidhaha baan ahay asu yihi anta rustam qaala nacam wuxuu yihi adigu ninka muslimkaa baa yidhi waan ku dilay asu yihi war haydilin buu yidhi adiga oo kale buu yidhi maad hor taagnaateen buu ku yidhi laakiin hadday dilme ii tahay waxaad igu yeedhaa buu yihi qaacqaa bin camri tamiimi waana ninkii aan meeshan ugu jiray buu yihi hadday dil ii tahay waxaa igu filan buu yihi qaaqaca baa dilay markaa ninkaa igu yeedh buu yihi islaamku wuxuu bannaynayaa qofku qofka uu dilo isagaa salbigiisa le ninkaasina dee alaabta saarani waa alaabtii boqol sannadood qofka ku noolaanaya saxaabigu wuxuu yihi may anaa kaa dhamaynaya buu yihi halkiibaa uu ku dilay dabeeto qaaqaa bin camri tamiimi oo wareegaya ayuu la hadlay saxaabigu yihi ninkii waa kan oo waan dilay buu yidhi anta qatalta dee raggu waa isyaqaano maadaa dilay buu yidhi biduuni icaana qaala nacam miya walaal cidi kuugu timid wayaas yihi maya isagoo fahmi la leanno rustam waa lagu ogaa dagaal dee ragguna waa isyaqaanay ma garata oo warku waa u kala socday markii dambe uu sheegay ku yidhi waa ninkuu dhabarku ka jabay de alaan carafna kayfa qatalta imikaanu garanay buu yihi si aad ku dishay qaaqa marka ninkii muslimkaabaa la hadlo o yihi ma waxaad leedi maa dilin bu yihi qaaqaa may walaal adigaa dilay bu yihi lakin imikaan gartay bu yihi si aad ku dishay gabay buu ka dul tiriyay baa la yidhahda qaaqaa uu runtii lahaa waxaa ku wanaagsanayd in la qabto oo runtii islaamka loo bandhigo caqligii badnaay uu lahaa darteed hadduu islaamka diidana si xornimo le loo dilo oo mubaaraso lagu dilo buu yihi yacni in lasoo saaro isagoo caafimaad qaba in loo baxo oo nin ma garatay kada lagu dilay aanu noqon ayuu ku wanaagsanaa buuhi qaaqaa bin camri tamiim rustam dilkiisu runtii waa kii keenay sidaynu kaga warrami doonno markaaynu ka warramayno dilka cumar binu khataab radia allahu canhu ninkii cumar dilay waa inanku rustam dhalay marka fayruus baa warkii loo geeyay waxaa la yihi ilaa madaayin waa lagu dhawaaday aabbahaana waa la dilay maalintaa wuxuu yidhi waan isdhiibaya oo muslimiintan aa ka sheekaynaysaan ha la iibiyo addoon ha layga dhigo ha laygu turo buu yidhi madiina marka maalintaa waxa la waa la sasabo aad baa loola hadlay wahada wallahu aclam waaxkamu billahi tawfiiq